alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wcalaa aali muxamed haddaynu ku yaro noqonno xadiidka tilmaamaya ya aadamu yaquulu allahu tacaala ya aadamu fayaquulu labayka wasacdayka fayunaadi bisawtin ina allaha ya'muruka an tukhrija min duriyatika bacثan ila annaar xadiidku maynaan fasirin qolada naarta loo soo saarayo marka xadiidka sida ka cad macruufkana ah ee la yaqaan markuu ilaahay yidhi wamaa bacthu nnaar kuwa naarta loo saarayaa maxay yihiin waxaa loogu jawaabay kunkii kastaba waxaad ka soo saartaa sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan ka soo saarta bimacnaa kunkii qof baa badbaadaya oo jannada gelaya sagaalka boqol iyo sagaal iyo sagaashanka kalena naartaa loo diraya marka bacfa naar waa taas oo naarta loo dirayaa yacni waa tirada badan taasna waxay keensanaysaa qofku inuu markaa cabsoodo oo uu ka baqo yacni cadaabka taas iyadaa bay keensanaysaa oo uu markaa la yimaado inuu macaasidii iska ilaaliyo taacaadka ku dadaalo oo aad iyo aad uga markaa arrinkaa iska ilaaliyo waxay markaa taasina keensanaysaa xadiidkaynu joognay haddaynu ku soo noqonno nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi ayna allah marka xadiidku wuxuu daliil u yahay in la odhan karo ayna allaahu ilaahay xagguu joogaa in la odhan karo ayaa xadiiska laga deliishanaya waayo nebigu sala allahu alayh wasalam oo dadka ilaahay ugu yaqaana ana aclamukum billahi wa akhshaakum lahu baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ayaa ayna allaahu yidhi marka in la odhan karo inay mamnuuc ahayn in ayna allaahu la yidhaahdaa ayaa laga deliishanaya waa midda labaad ee gabadhii waxay ku jawaabtay uu nebigu su-aashaa weydiiyey fi samaa qaalat fi samaa waxa uu joogaa yacni samaawaadku ka sarreeya ama fi samaa'i bimacnaa ay fi lculuwi xagga sare ayuu ku sugan yahay marka taana insaan lagu jawaabi karo ayaa laga qaadanaya adilo kaleo ku soo aroortayna waa jirtaas aynu horeba u tilmaannay aynu u sheegnay aayaadka qaarkoodna aynu u soo marnay waxaanu nebigu sala allahu alayh wasalam kaloo weydiiyey man ana qaalat rasuulu ullah labadaa su'aalood buu weydiiyey labadii su'aalood nebigu waa u saxay sala allahu alayh wasalam qaala actiqha fa inaha mu'mina mar hadduu markaa iimaan uga markhaati kacay waxaa laga qaadanayaa labadii su'aalood nebigu sala allahu alayh wasalam inuu u saxay ayaa laga qaadanaya dadka qaarkood marka la yidhaahdo fi samaa waxaa laga yaabaa iyagu inay yidhahdaan waad gaalowday laakiin nebigu sala allahu alayh wasalam waad gaalowday ma odhan ee iimaan buu markaa uga markhaati kacay ama ku sheegay gabadhaas actiqhaa fa inaha mu'mina xadiidkan qolyaha waxaa daliishaday hulaati lmurji'a qolyo ah oo qaba iimaanku inuu yahay odhaah keliya xadiidkan waa daliishadeen weji ay ka daliishadeenna waxay tahay maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam uu gabadha laba su'aalood weydiiyey oo ay labadii su'aalood ka jawaabtay odhaahda ay sheegtay keliya ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku tilmaamay inay muuminad ku tahay taana waxaa laga qaadanayaa iimaanku inuu qowl keliya yahay ayaa laga qaadanayaa ayay yidhaahdeen laakiin adillo badan baa jirta baabuliimaan baynu ugu tegi doonnaaye insha allahu tacaala oo sheegaysa in iimaanku qowl iyo camal iyo ictiqaad intaba inuu yahay intaasoo laysu geeyey odhaah camalfal ictiqaad saddexdaasoo laysu geeyey in iimaan laysku yidhaahda adillo badani sheegaysaa marka adiladaas badane saa ku soo aroortay aayaad iyo axaadiis baleh xadiiskan waxay noqonaysaa inaanu khilaafayn in la waafajiyo saas aawadeed ahlucilmigu waxay ku fasireen oo ay yidhaahdeen iimaanka wuxuu u qaybsamaa iimaan xukmi iyo iimaan xaqiiqi iimaanka qowl iyo camal iyo ictiqaadka ahi waa iimaanka xaqiiqigaa weeye ee qofka aakhiro anfacaya kaas weeye amaa waxa weeye iimaankan odhaahda keliya ahi isagu waxa weeye waa iimaan xukmiya bimacnaa qofka afka ka ashahaatee ka qira wax markaa burinayo oo cad intaynay ka hor imanin waxaa loo xukumayaa islaamnimo sidaas aawadeed buu imaam axmed ibnu xambal uu yidhi imaamu ahli sunna waxaa looga jeedaa xukmuha xukmu lmu'mina xukunkeeda wuxuu yahay gabadhaas xukunka qof dumara oo iimaan leh xukunkay leedahay bay la xukun tahay bimacnaa iimaan baa loo xukumay axkaamtii iimaan ku xidhnaydna way ku fulaysaa oo marka waxa weeye hadday dhaxalka tahay hadday guurka tahay hadday cismada tahay kullu daalika way ku xidhmayaan oo waxa weeye qofku hadduu ashhaato ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah uu yidhaahdo islaamnimo iyo iimaan baa loo xukumayaa axkaamta muuminiintuna waa ku dareeraysaa qofkii markaa kafaaro lagu leeyahay qoor xore lagu yidhaahdo qoor xore lagu yidhaahdo waxa uu odhanayaa taas in la xoreeyaa waa bannaantahay buu odhanaya ayaa lagu odhanaya taas inaad xoraysaa qofka ashahaatay waa kuu bannaantahay baa lagu odhanaya sidaas si leeg oo dee ilaahay waatuu yidhi wma kana limu'minin an yaqtula mu'minan ila khata'a waman qatala mu'minan khata'an fataxriiru raqabatin mu'mina marka qoorta mu'minadda inuu qofku xoreeya ay waajibka ku tahay waa teen ma mid waxa weeye qalbigeeda iimaan lagu ogyahay miya haddii sidaas la yidhaahdo quluubta iimaanka ku jira ma daalacan karo oo nebi muxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay wuxuu ku yidhi وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم مدينة إيا مركا هرميغا كأقدو انتبع وحكسوا لمن منافقين والنفاق الله والمي والله مرحي أي كسوا أي إلهيري لا تعلمهم أدو كما أكسوني كما ورقبتدين المنافقين لكن أنك أي أكسين المنافقين سلاسي دابا إلهيري laa taclamuhum naxnu naclamuhum maadaama nebi moxamed sala allahu alayh wasalam munaafiqiin madiine la joogta aanu nifaaqooda ka warqabin waxay ku tusinaysaa in waxa lagu ogaanayaa ay waxyi tahay waxyi inay tahay oo yaqiin qaciya ama cilmi iyo ogaal dhab ah waxaa lagu ogaanayaa waa waxyi un weeye ee quluubta waxa ku jira dee inagu taalacan mayno kama warqabno marka halkaa waxaa ka soo baxaysaa in waxa weeye iimaankii xaqiiqiga ahaa inaan looga jeedin ka xukumkani ku xidhan yahay oo kaama xaqiijin karo laakiin waxaa looga jeedaa iimaan xukmiya ama iimaan daahirka ka muuqda ayaa looga jeedaa iimaanun bidaahir ama iimaanun xukmi kaas yadaabaa looga jeedaa masalan qof gaala dee inuu guursadaa uma bannaana ama markaa qof muslim iyo qof gaala inay isguursadaan oo bimacnaa waxa weeye waxaa laga soo reebay uun ninku markuu muslim yahay gabadha ahlu kitaabka ah taa waa laga soo reebay laakiin marka haddii si kale ay tahay oo waxa weeye ninku ahlu kitaab yahay gabadh markaa mu'minada ma guursan karo qofkii markaa waxa weeye muslimka ahaana ninkii muslimka ahaana yacni uma bannaana gabadh gaalad ah oo aan ahlu kitaab ahayn inuu guursadaa uma bannaana marka marka la yidhi mu'minaadka guursada waxaa looga jeedaa kuwo iimaan loo xukumaya ayaa laga tilmaamay laa yaritu lmuslimu lkaafira wala lkaafiru lmuslimana waa caynkaa cayn leeg axkaamtu waxay ku xidhan tahay daahirka axkaamu dunya cala daahir waatay ahlucilmigu yidhahdaan marka waxa weeye calaa kulli xaal xukmuha xukmu lmu'mina ayaa markaa laga tilmaamay xukmuha xukmu lmu'mina ayaa looga jeedaa iimaan baa loo xukumaya baa laga tilmaamay xadiiska waxyaalaha laga daliishanayo waxaa ka mid a xoraynta qof la xoraynayo inuu iimaanku shardi u yahay oo aan qof gaala in la xoreeyo aynay ahayn waayo dee addoonnimada sideedaba dee waxay ahlucilmigu yidhaahdaan waa cajsun yani waa cajsun xukmiyun yaquumu bilinsaani sababuhu lkufru markay riqiga tacriifinayaan addoonnimada waxay yidhaahdaan waa cajsi ama waa awood la'aan iyo tasarufkii oo qofku ka caajisayo inuu isagu madax bannaan iyo xorriyad leeyahay oo xukum ahaan qofka ugu sugan xukum ahaan qofka ugu sugan oo isagii aanu tasaruf iska lahayn madax bannaaniya kaasoo qofka markaa ku qumaya oo waxa u sababay ay ay tahay gaalnimada saasaa lagu tacriifiya marka maadaama riqigu caynkaa yahay oo sababtiisuba ay gaalnimo tahay dee waxa weeye isagoo gaala waa inaan la sii daynin oo xorriyad la siinin waayo waxaa dhici karta inuu bilaadkii gaalada ku noqdo ayaa markaa suurtoobi karta gaaladii u soo caawiyo oo uu muslimiinta dhibaateeye ayaa suurowda marka sidaas aawadeed ahlucilmiga qaarkood xadiiskan waxay ka daliishadeen cidqiga waxaa shardi u ah waxaa shardi u ah iimaan baa shardi u ah bay yidhaahdeen wa qowlihi sala allahu alayhi wasalam iyo hadalkuu nabigu yidhi sala allahu alayhi wasalam afdalu liimaani an taclama ana allaha macaka aynamaa kunta afdalu liimaani iimaanka waxa ugu mudan oo ugu fadli badan an taclama inaad ogsoonaato ana allaha macaka inuu ilaahay kula jiro aynamaa kunta meel kastaad ku sugan tahayba inuu ilaahay kula jiro oo uu macaaga yahay yacni bilcilmi waalqudrati yacni awood iyo ogaal iyo ka warqab iyo araggiisa iyo maqalkiisa inuu kugu weheliyo sidaas yadaa inaad ogsoonaato ayaa iimaanka ugu mudan xadiidun xasanun waa xadiid xasanah akhrajahu atabaraaniyu tabaraani baa soo saaray min xadiidi cubaadat bni saamit yacni xadiidkii cubaadat bni saamit isagoo ka mida ayuu soo saaray shiikhu xadiidkan waa taxsiiniyey sheekh albanina xadiidkan ama isagu ahaa kuu taxsiinin jiray ama mid yacni la macno ah oo ku macno dhow ayuu taxsiinin jiray marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa inuu qofku xasuusnaado oo uu mar walba yacni qalbiga ku hayo inuu ilaahay taalacanayo oo ka warqabo oo arkayo waa inuu ilaahay ka xishoodaa waa inuu markaa yacni mar kasta uu is yidhaahdo wax samee waa inuu ilaahay xasuustaa hadduu muraaqaba waa inuu la yimaadaa muraaqaba waa inuu la yimaadaa waatay salafka qaarkood ay yidhaahdeen laa tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayka ilaahay ha ka dhigin cid ku eegta cidda kuugu liidata waxaa laga yaabaa haddii aad istiraado xumaanaha qaarkood ku kac oo ay dadka qaarkood ay ku arkayaan inaad la dhuumato aad xumaantii caddaan u samaynin baa suurowda laakiin dee haddii dadkii aad ka qarsoonto waxaa dhici karta in xumaantii aad xumaantii iska samayso ayaa suurowda markaa taas yada ah waa inuu qofku iska ilaaliyo weeye waa inuu ogaado markan aan dadku arkaynin dee ilaahay baa daalacanayoo arkaya marka waxa weeye in la qadariyo oo laga xishoodo ilaahay baa u mudnaansho badan marka waa muraaqaba rabbi lagu sameeyo wey oo yacni aad iyo aad yacni markaa qofku axwaashiisa uu u ilaaliyo oo markaa waxa weeye uu iska jiro xumaanta culamada qaarkood taqwada markay fasirayaan waxay yidhaahdaan taqwo waxaa la yidhaahdaa meeluu ilaahay kaa doonay waa inaanu kaa waayin meeluu kuu diidayna waa inaanu kugu arag taa macnaheedu waxay tahay markay leeyihiin meeluu ilaahay kaa doonay yaanu kaa waayin dee waxa weeye wax kasta uu kaa doonay waa in markaa lagaa helaa ila waxa weeye haddaad samayso ilaahay kaa waayi maayo wuu ku arkayaayo waa ku daalacanaya meel waxa weeye uu ilaahay kuu diidayna waa inaanu kugu arag bimacnaa waa inaanad teginba ama aanad la iman oo aanad samaynin sidaas yadaa baa looga jeedaa waa sida xadiisku markaa uu tilmaamayo weeyaan wa qawlihi iyo hadalkuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam idaa qaama axadukum ila asalaati hadduu markaa midkiin istaago ila salaati salaadda u kaco falaa yabsuq yaanu tufin qibala wajhihi ay muqaabila wajhih wejigiisa halka qaabilsane ku beegan yaanu candhuuf u tufin iyo xaake iyo wax la mida fa ina allaha qibala wajhih maxaa yeelay ilaahay qibala wajhih ay muqaabila wajhih waxa marka uu yahay mid markaa wejigiisa soo qaabilaya ayuu yahay yacni wejigiisa mid soo qaabilaya ayuu markaa uu ilaahay yahay haa nusakha qaar walaa can yamiinihi waa horumarinayaan nusakha qaarna waa dibdhigayaan nusakha qaar waxay odhanayaan falaa yabsuq qibala wajhi walaa can yamiinih fa ina allaha qibala wajhi walaakin can yasaarih nusakha qaarna waxay qorayaan falaa yabsuq qibala wajhi faina allaha qibala wajhi walaa can yamiinihi nushadan hayaana saasay qoraysaa fa ina allaha ilaahay qibala wajhi wejigiisa ayuu soo qaabilaya qofkaa tukanaya walaa can yamiinihi xaggiisa midigna yaanu u tufin walaakin can yasaarihi xaggiisa bidixa u tufo aw taxta qadamihi ama adinkiisa hoostiisa ha ku tufo muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariye xadiidkan waxaa markaa laga qaadanayaa salaada marka lagu jiro ama masaajid ha lagu sugan yahay ama bannaan masaajid ka baxsan ha lagu sugan yahaye inaan xagga qiblada candhuufta loo tufin sidaas yadaa baa laga qaadanaya taasina waxay tahay ixtiraam qiblada la ixtiraamayo ayay tahay marka xadiidkani wuxuu ku qaydan yahay wakhtiga ama ku saabsan yahay wakhtiga salaada la tukanayo laakiin xadiid kale oo soo arooray baa jira oo isagu caam ah oo tilmaamaya inaan marnaba qiblada wax loo tufin oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi falaa yani ida idaa tafala axadukum falaa falaa yani hadduu axadkiin markaa waxaa candhuuf tufo oo is yidhahdo candhuuf tuf yani yaanu u tufin yani markaa xagga qiblada yaanu u tufin xagga qiblada yani yaanu u tufin yani qofkii markaa waxa weeye candhuuf u tufa yani markaa xagga qiblada jaaa yowma alqiyaamati wa taflatuhu bayna caynayhi wuxuu yimaadaa maalinta qiyaame iyadoo candhuuftiisii wejiga ay u saaran tahay iyo xaaqooyinkiisii wax alle wuxuu qiblada u tufayey iyadoo wejigiisa lagu soo ururiyey oo ay sidaas markaa uga dhooban tahay ayuu markaa qiyaamada yimaadaa xadiiskaana ibnu khusayme iyo markaa kayrkii baa soo wariyey laba xadiisoo markaa macnaha sheegaya ayaa jira markaa sheekh albaanina waa quweeyey ibnu khusayme iyo ibnu xibbaanna xadiiskaa waa saxiixiyeen markaa sidaas aawadeed nawowi iyo xaafid ibnu xajar labaduba waxay ka qaateen inaan qiblada marnaba in wax loo tufaa aynay ahayn ama marka waxa weeye ha lagu jiro masaajid ama ha laga baxsanaado ama salaad ha lagu jiro ama salaaddii ha laga baxsanaado marnaba in qiblada candhuuf iyo xaaka loo tufo inaynay ahayn oo aan markaa wax khilaaf iyo masalada noocaas oo kale inuu galo aynay ahayn sidaas iyadaa ayaa nawowi iyo ibnu xajar labaduba ay nasgareeyeen oo ay markaa sheegeen sheikhul albani isagoo markaa arrinkaa tacliiqinaya ayaa wuxuu yidhi nawowi iyo ibnu xajar labaduba waxa weeye waa shaaficiyaan weeye oo labaduba waa shaafici mid waloo ka midiba waa shaafici madhabta shaaficiyu haystaa markay ka hadlayaan masalada ku saabsan qiblada xaggeeda ma loo kaajayaa mise looma kaajayo sida shaaficiyaday sheegeen oo haddii waxa weeye dhisma qiblada ka xigo in waxa weeye in loo kaajaa ay iska bannaan tahay haddii waxa weeye dhismo yacni uu kaa xigo oo markaa waxa weeye dhismo ama markaa sutro oo kale haddii aad leedahay geed aad isku gudubto ama dhismo aad ku sugan tahay qiblada inaad kaadida ula jeesataa dhibaata kuma sugna laakiin hadday bannaan tahay oo aan markaa wax qiblada kaa xiga aynay jirin xaalka noocaasa qiblada xaggeeda in kaadida loola jeesto inaanay bannaanayn sidaas iyada ah bay markaa kutubtooda ku nasgareeyeen oo ku sheegeen iyagoo haddana yacni markaa candhuuftii iyo xaakadii iyo haddana aan kala saarin dhisma miyuu jiraa mise ma jiro aan marnaba kala faqri kala farqin masalada noocaasa wax farqi ah aan ku samaynin oo tilmaamay marnaba in qiblada loo tufaa candhuufta inaynay bannaanayn bal iyamaa daran in candhuuf markaa qiblada loo tufo iyadoo dhisma kaa xigo iyo in markaa qiblada kaadin loo tallaejiyo iyadoo markaa dhisma kaa xigo labada iyamaa daran marka wuxuu tilmaamay taasna waxaa keensaday inay tahay tafriiqa arrinkaa la kala farqinayo inay waxaa keensaday ay yihiin yacni markaa taqliid yacni markaa la qallidanayo madhabta marka xadiiska haddaynu u soo noqonno wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa ilaahay qofka wejigiisa ayuu soo qaabilayaa wejigiisuu soo qaabilayaa ma diidayso ilaahay inuu sarreeyo oo culuwi ku sifaysan yahay diidi mayso halkan xaafid ibnu xajar raxmatullaahi calayhi wa cafa allaahu canhu waa ku simbiririxday waxaanu marka uu yidhi xadiisku wuxuu radinayaa qolyaha marka waxa weeye yidhi fa ina allaha qibla wajhih kuwa yidhi markaa wuxuu xadiidkani radinayaa qolyaha yidhi ilaahay carshiguu ka sarreeyaa raddi buu ku yahay siduu u radinayo qolyaha markaa yidhi ina allaha bidaatihi fii kulli makaan yacni labada markaa arrin mid walba xadiidkani waa radinayaa waayo fa ina allaha qibala wajhih ayaa markaa la yidhi mar kastoo ay suuragal tahay xadiidkan in la awilana adilada kale ee ku soo aroortay carshiga inuu ka sarreeyana in la awilaa waa suuragal ayuu odhanayaa masalada noocaasa ayuu markaa cabbiray laakiin waxa weeye taasi waa zalla ama waa simbirixasho shiikha markaa ka dhacday weeyaan sida markaa ahlucilmiga qaarkoodba ay tilmaameen oo ay markaa baraarujiyeen waayo fa ina allaha qibala wajhih yacni lama odhan ilaahay kacbaduu joogaa lama odhan lamana odhan ilaahay waxa weeye carshiga kama sarreeyana lama odhan bes waxa la tilmaamay uun wejigiisuu soo qaabilaya qofkaa tukanaya qofkaa tukanaya waa soo qaabilaya marka la yidhi waa soo qaabilayaana waa la siman yahay ka dhalan mayso oo isagoo shaygu kaa sarreeya waxaa dhici karta inuu ku soo qaabilo ayaa suurtoobi karta taas yadaana ahlucilmiga qaarkood waxay ku tusaaleeyeen iminka subxii markay qorraxdu soo baxayso qorraxdu ay sidaa markay u soo baxdo ruux kasta oo beri u jeesta yacni qorraxdu waa soo qaabilaysaa qorraxdu wejigiisay soo qaabilaysaa mana aha qorraxdu inay la siman tahay samaawaadkay ku jirtaay oo culammadu waxay yidhaahdaan samada yacni afraad ayay markaa qorraxdu ku sugan tahay bay markaa yidhaahdaan waxa weeye samaawaadku masaafaday inoo jiraanna waa badan tahay oo waxa weeye samaa yacni aasaarta qaarkood waxay sheegayaan in shan boqol oo sano markaa masaafo la socdo inay samaa'u dunyaa inoo jirto samo kastaba qaradeeduna inay intaa la eg tahay samo kastaabna samada kale inay intaa in laegu sii jirto iyadoo caynkaasoo dhan haddana ay tahay qof kasta oo beri u jeesta markay qorraxdu soo baxayso yacni wejigiisa waxa qaabilaysa qorraxda ayaa soo qaabilaysa marka iyadoo qorraxdii ka sarraysa ayay haddana muqaabil kuu noqonaysaa oo ku soo qaabilaysaa haddaad markaa ku jeesato bari marka waxa weeye iyadoo ilaahay carshigiisa ka sarreeyo ayaa qof kasta oo tukada haddana ilaahay soo qaabilaya qof kasta oo tukada uu haddana ilaahay soo qaabilayaa markaa sidaas aawadeed xadiidkan wax ta'wiila saasaan loogu samaynayn daahirka markaa xadiidkana aan loo khilaafayn yacni isaguna aan u khilaafsanayn adillada kale tilmaamaysa ilaahay inuu sarreeyo oo uu ka sarreeyo carshigiisa adillada sheegaysa aanu ka hor imanaynin wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa xagga midigna candhuufta yaana u tufin waxaa markaa ku soo arooray riwaayaadka qaarkood oo saxiixa inuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam fa ina can yamiinihi malaka waayo xaggiisa midigna waxa ku sugan malag baa ku sugan markaa sharaf uu sharfaayo malaggaas candhuufta yaanu midigta u tufin laakiin xagga bidixa u tufo ama waxa weeye ha ku tufo addinkiisa hoostiisa ha ku tufo yacni addinkiisa hoostiisa yacni ha ku tufo marka sidaas ayaa xadiidkanna uu inoo tilmaamaya wa qowlihi sala allahu calayhi wasalam iyo hadalkuu nebigu yidhi allaahumma rabba asamaawaati asabci waalarda waalardi allaahumma ilaahayow rabba asamaawaati asabci samooyinka toddobada rabbigoodow waalardi rabbiga dhulkow wa rabba alcarshi carshiga ka rabbiga u ahow alcadiimi carshigaasoo kii weynaa ahaaday rabbanaa rabbigayow wa rabba kulli shayin shay kasta rabbigiisow faaliqa alxabbi waannawa faaliqa alxabbi xabbadda raashinka ah ka kala dhambalayow ee dabeedna markaa ka soo saarayay saracii ka soo saarayow waannawa ee laftimireedyada iyo waxa weeye ininyaha ay dhirtu ka baxdo ka kala dhambalayow nawa waxaa la yidhaahdaa yacni waxalla wixii ashjaar ah oo dhir ah ayaa markaa la yidhaahdaa yacni markaa waxay ka baxaan ininyahooda ayaa markaa nawa la yidhahdaa hadday geetimireedya yihiin iyo hadday qaar kale yihiinba munzila atawraati waalinjiili waalqur'aani kii tawraad iyo injiil iyo qur'aankaba soo dejiyow acuudu bika waan ku magan galay min sharri kulli daabbatin yacni noolo kastoo arlada kor dhaqaaqa ee sharkiisaan kaa magan galay daabbaddaasoo anta aakhidun binaasiyatiha adigu aad tahay ka fooddeeda haya ee waxa weeye ku tasarrufaaya ee markaa xukuma ee ay u dullaysan tahay anta alawalu falaysa qablaka shay-un anta adigu waxaad tahay alawalu kii horreeyey baa too falaysa qablaka adiga hortaa ma ahaanin shay-un shay ma ahaanin oo wax kaa horreeyey ma jira wa anta alaakhiru waxaad tahay ka dambeeyaa tahaye weligiiba jiraaya ka weligiiba jiraaya ayaa tahay oo falaysa bacdaka shay-un shay kaama dambeeyo wa anta alaakhiru waxaad tahay ka weligiiba jiri doona falaysa bacdaka shay-un shay kaa dambaynayaa ma jiro wa anta adaahiru adigu waxaad tahay ka sarreeya falaysa fawqaka korkaaga ma ahaanin shay-un waxba wa anta albaatilu adigu waxaad tahay ka markaa dhow falaysa duunaka shay-un wax kaa sokeeyo ku xijaabayo iskaa hortaagayaa ma jiro ogaalkaaga iyo awooddaada iyo doonitaankaaga iyo tasarufkaaga wax baajinayo ishortaagayo xijaabayaa ma jiraan culamada qaarkood baatin waxay ku fasiraan yacni inay yidhaahdaan qariib laakiin ahlucilmiga qaarkood taa waa diideen oo waxay yidhaahdeen waa ka dhow yaan lagu fasirine waxaa lagu fasirayaa in laga tilmaamayo waa kaan cidi xijaabaynin oo awooddiisa iyo markaa ogaalkiisa iyo tasarufkiisa iyo doonistiisa kaan cidi ishortaagaynin kaasaa tahay marka ayaa looga jeedaa iqdi cannii dayna ilaahayow iga gudo iga bixi daynka iga bixi daynka iyo gashiga laygu leeyahay ilaahayow iga bixi baa nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam wa akhnini waxaad markaa iga hodan yeeshaa oo mid ka qaniyo ka yacni kaaftoomay aad iga dhigtaa min alfaqri faqri oo xagga faqri iyo baahina ilaahayow yacni markaa ibaahi tiro mid khaniya yacni markaa oo baahi ka madhan yacni ilaahayow iga dhig rawaahu muslimun muslim baa xadiidkan saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu sheegayaa tawasul ilaahay lagu tawasulaayo yacni sifaadkiisa iyo magacyadiisa lagu tawasulaayo ayaa laga qaadanaya allaahumma waxa weeye waa markaa ducaa markaa yaadi markaa yaa u nidaa ahayd ayaa markaa la xadfay dabeedna miimkan shadaniyada ayaa laga ciwad yeelay sidaas aawadeed yacni lama kulmiyo sida khaalibka ah oo yacni markaa yallaahumma lama yidhaahdo yallaahumma yacni lama yidhaahdo laakiin marmar naadira waxa dhacday yacni ashcaarta qaarkood acuudu bika acuudu bika min shari kulli daabbatin anta aakhidun binaasiyatiha min shari nafsi baa ka horraysa nusqadiina waxay noqonaysaa acuudu bika ilaahayow waan ku magan galay min shari nafsii naftaydu sharka ay leedahay nafta sharkaygu leedahay ayaan kaa magan galay wa min shari kulli wa min shari kulli daabbatin waxaan kaloo kaa magan galay daabbad kasta sharkeeda daabbaddaasoo anta aakhidun binaasiyatiha marka waxa weeye calaa kulli xaal waxay noqonaysaa tawasul ilaahay markaa lagu tawasulayo sifaadkiisa sidaas iyadaa bay noqonaysaa oo allaahumma iyo asmaadiisa allaahumma rabba asamaawaati waalardi warabba alcarshi alcadiimi rabbana warabba kulli shayin faaliqa alxabbi waalnawa munzila altawraati waalinjiili waalqur'aan intaa dhammaanteed waa tawasul intaa dhammaanteed waa tawasul dabeedna marka waxaweye laba shay buu nebigu ku ducaystay sala allahu aleyh wasalam naftiisa sharka ay leedahay inuu ilaahay ka badbaadiyo qofku waxa weeye muslimka ahi waa in naftiisa yacni xumaan waa inuu ku tuhmaysta oo inaanu naftiisa markaa yacni aanu ammaanin oo aanu naftiisa la fagadh odhan oo yacni aanu odhan waa wanaagsanahay taasi waxa weeye waa khatarta naftu ay leedahay yacni marka ayay ka mid tahay oo sharkii naftay ka mid tahay waxay iska leedahay markaa xoogaa yacni isweynayn waxay is leedahay markaa waxaweye ammaan bay jeceshahay yacni bikayri xaq lagu ammaano waxay necab tahay waxa weeye xaqa in loo sheego waxyaalo badan baa markaa ku sugan marka nafta xumaanteeda aad iyo aad waa in laysaga jiraa nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni waxa weeye aad buu taa inoogu baraarujiyey waxaa ku jiray yacni khudbaddiisii khudbatulxaaja inuu yidhaahdo إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يعني وحوي من شرور أنفسنا يعني لغا شيء أي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي كما قنقري جري يعني عملك يعني عمل هذا حنحن إيا مركا شركة النفط لهذا لبدا شيء نبي صلى الله عليه وسلم يعني آدب إلهي كما قنقري جري وأنا إن بريا isaguna waa ku cibaadaysanaya waa ku taqarubaya ilaahay buu baryaya yani wuxuu ilaahay ayuu baryaya ilaahay waxa uu yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun ku kastoo laga dhowro oo laga ilaaliyo shaxeixnimada iyo bakhayltinimada iyo damaaciga ay naftiisu leedahay ku kastoo laga dhowraa kaasi waxa uu yahay dadka liibaanay ayuu ka mid yahay sidaas iyadaaba ilaahay yidhi nebiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu odhan jiray allaahumma aati nafsii taqwaaha wazakkiha anta khayru man zakkaaha anta waliyuha wamawlaaha wuxuu kaloo ilaahay yidhi falaa tuzakuu anfusakum yacni nafihiinna ha ammaanina in nafaha la ammaano yacni waxa weeye waa laynoo diiday oo waa markaa laynaga reebay taasna waa laynoo diiday xadiidkanna marka waxa weeye waa tilmaamayaa acuudu bika min shari nafsi marka waxa weeye calaa kulli xaal sharka nafta waa in aad la ysaga ilaaliyaa aadna waa in ilaahay looga baryaa si uu marka waxa weeye kaaga badbaadiyo sharka naftaadu leedahay qof walowba ilaahay ka bari inuu kaa badbaadiyo yacni taas iyada ah waa in aad la ysaga jaraa xagga dambe laftiisa xadiidka waxaa ku sugan tawasul wa anta alawalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay wa anta aldaahiru falaysa fawqaka shay wa anta albaatinu falaysa duunaka shay taasina waxay tahay tawasul yacni lagu tawasulayo ilaahay magacyadiisaas yacni lagu tawasulaayo marka iqdi cani dayna waxay noqonaysaa yacni ducadii yacni asmaadaas hore ilaahay lagu baryey ayay markaa noqonaysaa ducadii ilaahay la weydiisanaya laga baryayey ayay markaa noqonaysaa marka akhnini waxaa laga keenay min alghinaa ayaa laga keenay min alghinaa ayaa markaa laga keenay hinaana waxaa la yidhaahdaa hodantinimada ayaa la yidhaahdaa yacni hodantinimada ayaa la yidhaahdaa oo markaa ghinaa iyo waxa weeye markaa hinaau hinaau haddii la yidhaahdo iyadu waxa weeye waa heesaha weeye hina laakiin markay gaaban tahay inay mamduud ahay inay qasri tahay maqsuur ay tahay iyadu waa hodantinimada markaa weeye amaa hanaa yacni iyadu waa nafciga weeye yacni haynka haddii la kor dhigo oo la mado waxay noqonaysaa iyadu markaa nafciga ama waxtarka ayay markaa noqonaysaa waxtarka ayay noqonaysaa wamaa yugni iyo marka la leeyahay waxaa loo jeedaa bimacnaa kaama anfacayso waxay ka anfacaysaa ma jirto ayaa markaa laga tilmaamaya yacni markaa macnahaas laba baydo ay culamada qaarkood oo shanaaqidada ka mida ku kulmiyeen baa jira ay yidhahdeen wa diddu faqrin ka ilaa wa ka saxaabi annafcu waalmutribu aydan ka kitaabi yacni waxa weeye faqri wixii ku liddiga ahaa haninimaday u jeedaan ilaa bay la wasni tahay waa hina ilaa ayay la wasni tahay waa hina saxaab oo kalena yacni waxaa loo isticmaalaa waa hanaa eh waxaa loo isticmaalaa annafcu waxtarka ayaa loo isticmaalaa waalmutribu aydan ka kitaabi ka waxa weeye darabka iyo isbaranbarinta keensanaya yacni in layska farxo waxa weeye heesihii baa loo jeedaayo kitaab oo kale weeyo kitaabbuu la wasniyaho hinaa'u baa la yidhahdaa sida kitaabu loo yidhaahdo wa ka fatan iqaamatun fatan oo kale oo hanan la yidhaahdo hanan oo ay maqsuur iska tahay taana waxa weeye waxaa la yidhaahdaa yacni markaa nagaadiga meel lagu nagaade lagu sugnaado ayaa la yidhahda lam taghna bilamsi waa min alghana min alghana ayaa laga keena wa ka huna marka la keeno oo hunaa oo kale wasnigeedu ay tahayna oo huna ay tahayna waxa weeye jamcun lighunyatin lima bihi limaa bihi alghina waxa haninima ku sugan tahay oo huniyo ah oo wax la haysta ah taasaa markaa jamceeda hunan lagu jamciyaa marka labadaa bayd ayaa culamada markaa shanaaqidada qaarkood ay ku kulmiyeen yacni waxa uu ku soo naqliyaa saaxibu adwaa'i albayaan suuratu aljaasiya tafsiirkeeda markuu fasiraayo ayuu adwaa'u lbayaanka ku keena wa qowlihi sala allahu calayhi wasalam iyo hadalkuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam lamaa rafaca asxaabuhu aswaatahum markay asxaabtiisu sare u qaadeen codadkooda bidikri xuska ilaahay xusayaan ay sare ugu qaadeen ayuha annaasu dadow irbacuu calaa anfusikum nafihiinna u dhimriya nafihiinna yacni u dhimriyo u sahla ha dhibina nafihiinna a fainakum laa tadcuuna asama walaa ghaa'iba fainakum idinku laa tadcuuna baryi maysaan asama mid dhegala baryi maysaan mid dhegala baryi maysaan walaa ghaa'iban mid maqanna baryi maysaan innamaa tadcuuna yacni wax kalaba ma ahee waxaa baryaysaan samiican mid maqal badan oo basiiran arag badan ina aladii tadcuunahu kaa baryaysaan aqrabu ilaa axadikum midkiin waa uga dhowaansha badan yahay min cunuqi raaxilatih daabaddiisa uu fuushan yahay ama rakuubkiisa qoorteeda waa uga dhow yahay muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey macnaha qurbiga ku saabsan waxaa looga jeedaa qurbu ijaaba ayaa looga jeedaa waayo xadiidkani ducuu ku tacalluqaa ina aladii tadcuunahu kaa baryaysaan aqrabu ilaa axadikum marka qurbu ijaabaa looga jeedaa taasna sheikhu halkuu qurbiga kaga hadlayo waa inagu dhowdahayeen insha allahu tacaala halkaasaynu kusii tafsiilin doonnaa marka nebigu sala allahu alayh wasalam asxaabtiisa waxa uu baray dikri waxa uu yidhi meel dheer markaa kortaan waxaad tidhaahdaan allahu akbar meel hoose markaa ku daadegtaanna waxaad tidhaahdaan subxaana allah labada dikriye la kala odhanayaa mid waliba xaaladda munaasib buu u yahay xaaladdu meel dheer qofku u baxo waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo dee waxa weeye meeshani waa markaa waa weyn tahay ama waad dheer tahay oo isqaadqaado ayaa suurtoobi karta marka waxa weeye xaaladda noocaasa si aynay naftu isu qaadqaadin waa inuu xasuustaa ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa oo uu yidhaahda allaahu akbar yacni shay kastoo weyn buur kastoo weyn ilaahay baa ka weyn ilaahay ayaa ka weyn mashaayikhda qaarkood waxay diidaan in waxa weeye la yidhaahdo ilaah baa ka weyn oo waxay yidhaahdeen akbaru tafdiil ha u laqbayne kabiirun ku fasir laakiin sida raajixa ah waa wax maanic oo sharcigi waynayna ku sugnayn in la yidhaahdo yacni marka akbaru baabkeedii in loo fasiro wax maanic inaanu ku sugnayn ayaa raajixa oo saas la odhan karo sidaas in la odhan karo ayaa markaa raajixa marka meel hoose lagu daadego yacni sufuulka iyo markaa meesha hoose waa nuqsaan marka maadaama ay nuqsaan tahay nuqsaan oo dhan waa inaad ilaahay ka nasahdaa subxaana allah ilaahay baa xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka nasahan waa inaad sidaas yadaa tidhaahdaa saxaabadii sidii bay markaa ahaayeen qaar yidhaahda meesha dheer markay koraan allahu akbar meesha hoose markay ku daadegaanna subxaana allah markaasaa dabeedna codkii ay sare u qaadeen oo markii dambe qayliyeen markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uhi nafihiinna u dhimriya oo nafihiinna ha dhibina si sahala isaga dhaha yacni inaad qaylqaylisaan waxa weeye xaaja ma keensanayso kaa marka waxa weeye aad baryaysaan ee la hadlaysaan waa idiin dhow yahay bimacnaa waxa weeye waa idin aqbalaya waa idin maqlaya waa idinka warqaba yacni sidaas yadaa ayaa xadiisku sheegaya wa qowlihi sala allahu calayhi wasalam iyo hadalkuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna alqamara leylata albadri innakum idinku satarawna rabbakum waxaa arki doontaan rabbigiin kamaa tarawna alqamara sidaa dayaxa u arkaysaan leylata albadri habeen afariyo tobnaada sidaa dayaxa u arkaysaan oo kale ayaa marka ilaahay u arki doontaan yacnii dayax afariyo tobnaad joogo oo aan daruuri ku gudbanayn dee qof waliba halkiisuu ka arkaya si waadixoo cad buu u arkaya marka aragti sidaasoo kale aan markaa shaki lahayn ayaa ilaahay arki doontaan haddaa mu'miniinta tihiin laa tudaamuuna fii ru'yatih laa tudaamuuna fii ru'yatih waxaa loo dabdiyey in miimka la khafiifiyayo in la shado laa tudaamuuna iyo laa tudaamuuna waxaa kaloo lyacni markaa loo soo wariyey laa tudaaruuna iyo laa tudaaruuna afartaa lafdi ayaa afartuba xadiidka yacni markaa ku soo arooreen marka la yidhaahdo laa tudaamuuna bimacnaa waxaa loo jeedaa laydinkuma dulmiyaayo waa min adaym baa laga keenaya daymna waa dulmiga laa tudaamuuna laydinkuma dulmiyaayo fii ru'yatihi aragga ilaahay arkaysaan aragga ilaahay aa arkaysaan yacni markaa laydinku dulmin maayo oo shay yacni markaa khafi oo qarsoon haddii la eegayo dadku dee waa is-cidhiidhiyaan markaa qaar baa lagu joogsadaa qaar baa la cidhiidhiyaa qaar baa dulmi haleelaya shay khafi oo qarsoon marka la eegayo iga badi sida loo leeyahay markaan eege ayaa la isjiidhayaaba markaa qaar baa la dulmiyayaa oo meel lagaga dhacaya taasi ma jirta baa layidhi haddii la yidhaahdo laa tudaamuuna oo miimka la shado waxay noqonaysaa min adammi in laga keenay waxay noqonaysaa iskuma cidhiidhiyaysaan aragtidaa ilaahay arkaysaan isku cidhiidhiyi maysaan waa mufaacala min adammi marka la yidhaha laa tudaaruunana waxay noqonaysaa laa yalxaqukum dayr wax dhibaati idinku haleeli mayso aragtida ilaahay arkaysaan laa tudaaruunana isku dhibi maysaan baa looga jeedaa marka macnuhu waa isku dhow yahay fain istatactum anlaa tuglabuu calaa salaatin qabla tuluuci shamsi haddaad kari kartaan anlaa tuglabuu inaan laydinkaga gacan sarrayn oo laydinkaga qaalib noqonin calaa salaatin salaad inaan laydinkaga gacan sarraynin oo idinku ku guulaysataan oo ku gacan sarraysaan ogista ogaysaan salaadaasoo qabla tuluuci shamsi qorraxda soo bixitaankeeda ka horraysa waa subxiya iyo wa salaatin salaadoo qabla guruubiha dhicitaankeeda ka horraysa waa salaadii casare labadaa yacni markaa salaadood inaan laydinkaga qaalib noqon oo shaydaan idinka yacni asadihin oo aanu idinkaga qaalib noqonin oo idinka baajinin haddaad kari kartaan ee shaydaan inaad ka raysaan oo idinku aa ku gacan sarraysaan oo salaaddu siday ahayd aa ula timaadaan hadday yacni markaa jamaacada tahay iyo hadday waajibaadkeedii iyo arkaanteedii iyo sunankeedii tahayba haddaad sidaa kari kartaan fafcaluu sameeya taana macnaheedu waxaa laga tilmaamayaa cidda labadaa salaadood si fiican u ilaalisaa dheef wanaagsan iyo nasiib wanaagsan bay ka helaysaa aragtida ilaahay arki doonto macnaha saasaa looga jeeda waayo labadan salaadood salaadda subax iyo salaadda casar salaadaha kale waa ka fadli badan yihiin shanta salaadoodna waxaa ugu fadli badan salaadda casar ayaa shanta salaadood ugu fadli badan waa salaatulwusta xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusta shaqaluuna can salaati alwusta salaati alcasri waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixaynka marka waxa weeye iyadaa salaadaha ugu fadli badan xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ee macnihiisu u ahaa salaadda casar ummadii hore ayaa lagu faral yeelay markaasay dayaceen markaasay dayaceen idinkana waa laydinku faral yeelay ciddii markaa salaaddaa casar oogta waxay leedahay laba ajar laba ajar bay leedahay marka salaadda casar salaadaha kale waa ka fadli badanta waxaa ku soo xigta salaadda subax shanta salaadood oo joogtada ah marka la sheegaayo salaada subax baa ku soo xigta sidaas aawadeed labadan in badan baa la isku lamaanaya man salla albardayni dakhala aljanna yacni iyo xadiidkanna waxa weye saas leeg buu isugu lamaanaya muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba xadiidkan soo wariye xadiidkanna waa xadiis mutawaatira waa xadiis mutawaatira xadiidkani weeye culamada muxadisiintu waxay sheegeen inuu markaa waxa weye mutawaatir yahay saxaabo fara badan baa soo warisay waxaanu nas ku ya ku cad yahay aragga ilaahay indhaha lagu arki doono ay muuminiintu aakhiro ku arki doonaan ayuu nas ku yaho ku cad yahay siduu ugu cad yahay waxay tahay innakum satarawna rabbakum ciyaanan riwaayaadkiisa qaarkood oo saxiixa waxaa ku soo arooray ciyaanan marka laba weji baa labadaba uu ku tusinaya waa mide satarawna rabbakum ru'yada waxaa looga jeedaa ru'ya basariya waayo ru'yada markaa qalbiga cilmiga looga jeedo laba mafcuul bay qaadataa halkana mafcuul quraa la siiyey marka maadaama rabba oo keliya lagu nasbiyey oo aan markaa waxa weeye mansuub kale ama markaa mafcuul kale aynay lahayn waxa markaa laga qaadanaya ru'ya basariya inay tahay ee ru'ya qalbiya aynay ahayn ila ru'ya qalbiya waxay qaadan lahay laba mafcuule waa midda labaade waxa lagu shabahay yacni aragtida ilaahay la arkaayo aragtida dayaxa la arkaayaa lagu shabahay aragtida dayaxa la arkayaana waa aragti basariyo indhaha lagu arkaa marka sidaas si la eg dee waxa weeye ilaahayna in indhaha lagu arki doono ayaa laga qaadanaya oo aragti qalbiya ma ahe waa ru'ya basariya ru'yada dayaxa la arkaya mana aha xadiidkani tashbiihu lmar'iyi bilmar'iyi ilaahay in makhluuq lagu shabahay oo ilaahay iyo dayaxa in la isku shabahay ma aha ee laba aragtiyood baa la isku shabahay tashbiihu ru'yati biru'ya laa tashbiihu lmar'iyi bilmar'iyi bay ahlu cilmigu yidhaahdeen waa laba aragtiyood oo labaduba makhluuq ka dhacayaan baa xagga waadixnimada iyo caddaanta yacni layskaga shabahay laakiin labada la arkaayo oo ilaaha iyo dayaxa layskuma shabihin waayo khaaliq iyo makhluuqa layskuma shabaho laysa ka midlihi shayun wa huwa asamiicu lbasiir waa midda kale saddexaade xadiidku wuxuu sheegay ciyaanan ciyaanan waxay noqonaysaa yacni xaal bay noqonaysaa mucaayiniina caayana waxaa la yidhaha min alcayn baa laga soo ishtiqaaqay caayana bimacnaa absara bicayni ishiisuu ku arkay weeye caayana ishiisuu ku arkay absara bicayni marka ciyaanan marka la yidhi mucaayiniina xaalaatihiin qaar indhihiinna ku arkaaya marka ciyaanan waxay nas ku tahay oo aynay macno kaleba aqbali karin inay ru'ya basariya ay tahay ayay ku cad tahay oo nas ku tahay marka taana sidaas yada ah weeyaan oo xadiidku marka uu daliil ugu yahay ru'yada ilaahay la arki doono maalinta yacni markaa qiyaame iyo jannada gudaheedaba ay mu'miniintu arki doonaan marka axaadiistii qadarkaasuu sheekhu ka soo arooriyey waxaan ku yaro noqonayaa xadiidkii nusuulka baa mashaayikhda qaarkood waxay yidhaahdeen imaam maalik baa wuxuu ku fasiray amarkiisaa imanaya marka maadaama imaam maalik uu ku fasiray sidaas iyada ah dee waxa weeye salafkiibu isaguba ka mid ahaa oo waxa uu ahaa taabicu taabicibu ahaa marka sidaas aaweeye salafkii qaarkood inay awileen baanu markaa haynaa taa waxaa lagaga jawaabayaa yacni waa jirtaa in imaam maalik laga soo wariyey laakiin kama sugna imaam maalik inuu sidaas yadaa yidhi waayo yacni laba dariiq baa lagaga soo wariyey labada dariiq mid waxaa ku jira yacni ninka markaa yacni xabiib la yidhahdee katibu malik ninkaasna waxa weeye waa markaa waa kadaab yacni ayay ahlu cilmigu yidhaahdeen marka midda labaad waxa kaloo markaa dariiqa kalena ku jira in la yidhaha jaamic ibnu sawaada ayaa ku jira ninkaasina waxa uu yahay isaguna muttahamun bilkadib marka sidaas aawoodee maadaama labada dariiq midna uu kadaab ku jiro midna muttahamu bilkadib uu ku jiro mid yacni markaa la aqbali karo saasaan u noqonayn oo aynay isu quweynayn waayo labadaba dacfigoodu waa daran yahay marka imaam maalik sidaasaanu hadalkaas aanu u odhan qaar kale waxay yidhaahdeen imaam axmed ibnu xambal baanu haynaa oo isaga laftiisu yacni awilay aayaadka sheegaya ilaa an ya'tiyahum allaahu iyo wa jaa'a rabbuka waalmalaku yacni aayaadkaasuu awilay oo waxau yidhi amarkiisaa imanaya taas culammada markaa yani waxaa lagaga jawaabayaa culammada xanaabiladu waxay ka mareen dariiqyo dhowra waxa soo naqliyey horta ninka la yidhaahdo xambal ayaa soo raray xadiidku markaa yani waxaan leeyahay afarku ama qowlku yacni sida kale dhibaato uma leh laakiin ninka xambal la yidhaahdo hiqa ah ayaa markaas soo wariyey ninkaasina hiqa ha ahaado laakiin yugrib wayatafarad waxay culammadu yidhaahdeen wakhtiyada qaarkood wuxuu keenaa waxyaalo kharaa'id ah ayuu keenaa oo siyaalihii macruufka ahayd khilaafsan marka sidaas aawadeed culammada markaa yacni xanaabilada markaa yacni qaarkood way daciifiyeen oo waxay yidhaahdeen ma sugna oo imaam axmed ibnu xambal sidii mutawaatirka ka ahayd ee asxaabtiisu ay ka hayeen ayay markaa khilaafsan tahay tanna waxay ka mid tahay min gharaa'ibi xambal wa mafaariidihi ayay ka mid tahay maadaama markaa waxyaaluhu la keli noqday ay tahay lama aqbalayo waxay noqonaysaa midaan sugnayn dariiqaa haddii la maro yacni waxay noqonaysaa inayna masaladu ishkaal lahayn culamada qaarkood waxay mareen dariiq labaad oo waxay yidhaahdeen imaam maalik waxaan leeyahay imaam axmed imaam axmed yacni riwaayadan laga soo wariyey waa markaa jirtaa marka waa sugan tahay ha sugnaatee wuxuu u yidhi xaaladdan ilzaam wakhtigan uu yidhi waxa uu lagu soo wariyey wakhtigii munaadarada inuu hadalkan yidhi marka waxa weeye ictiqaad iyo taqriiru masalada sugaya uma odhanin ee ilzaamu iyaga ku laaziminaya ayuu yidhi waxaana jirta ahlucilmigu wakhtiyada markaa munaadaro ama wax la mida ay ku jiraan waxa kala duwan yacni waxay sidooda taqriiran u yidhaahdaan oo ay markaa leeyihiin saasaanu qabnaa ictiqaadsan ictiqaadsannahay iyo waxay cid ku ilzaaminayaan oo ay leeyihiin yacni waxaa ka dhalanaysa sidaasaa kaa laazimaysa ama madhabtaada waxaa ka dhalanaysa inaad sidaas tidhaahdo maxaad kanna sidaa uga odhan ila kaaba saasaad ka tiga kanna maxaad sidaa uga odhan weyday taasna waxyaalaha markaa sidaasoo kale ah waxaa ka mid ah imaam axmed ibnu xambal markii munaadarada yacni waxay yidhaahdeen dadkii ahlbidaca ahaa kaana allahu walaa qur'aana imaam axmed waa u jawaabay imaam axmed waa u jawaabo wuxuu yihi kaana allahu walaa cilma mana qabinoo ma ictiqaadsanayn ilaahay wakhti uu cilmiga ka madhnaa inay jirtay laakiin wuxuu u yidhi ilzaam oo wuxuu uga jeedaa haddaad tidhaahdeen kaana allaahu walaa qur'aana waxay la mid tahay kaana allaahu walaa cilma saasoo kale ay la mid tahay marka taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha munaadarada lagu soo wariyey ayay ka mid tahay marka waxa taqriiran uma odhane wuxuu u yidhi ilzaaman uu ku laaziminaya ayuu u yidhi hadalka ilzaaman loo yidhaahdo fii siyaaqi lmunaadara lagu yidhaahdo ilzaaman cid lagu laaziminayo iyo hadal ictiqaadan iyo taqriiran loo yidhaahdaana waa kala duwan yihiin culamada qaarkoodna saasay mareen qaar kale waxay dhahan waa riwaayo kale laakiin wejigaasi waa daciif wejiga ugu fiicani waa in markaa la yidhaahdo labadaa wejiya kale weeye waa in la yidhahdo maba sugna iyo in la yidhaahdo marka haddayba sugantay calaa sabiil fardi wataqdiir ilzaaman buu u yidhi uu cidda kale ku laaziminayo laakiin markaa uma odhan taqriiran wa ihbaatan uma odhan ila amhaali hadihi alaxaadiis alatii yukhbiru fiiha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama can rabbih ay undur waxaad eegtaa ila amhaali hadihi alaxaadiisi axaadiistan oo kale eeg alatii taasoo yukhbiru fiiha uu ka warramaayo rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama rasuulkii ilaahay can rabbihi rabbigii uu ka warramaayo bima yukhbiru bihi uu kaga warramayo wuxuu uga warramay wuxuu ka warramay uu kaga warramayo yacni wuxuu ka sheegay uu ka sheegayo fa ina alfirqata annaajiyata maxaa yeelay kooxda badbaadaysa ee adduunyadana bidco iyo gaalnimo ka badbaaday adduunyadana bidco iyo gaalnimo ka badbaaday aakhirana naar ka badbaadaysa ahla sunnati waljamaacati oo ahlu sunna waljamaaca ahaaday yu'minuuna bidalika taa waa rumaynayaan waa rumaynayaan wuxuu nebigu ka warramay sala allahu alayh wasalam sifaada ee uu ilaahay ka sheegay kamaa yu'minuuna bima akhbara allahu bihi fii kitaabih siday u rumaynayaan waxa uu ilaahay uu isagu iska warramay uu iska sheegay oo fii kitaabihi kitaabkiisa gudihiisa uu iskaga sheegay siday u rumaynayaan si lamiday u rumaynayaan wuxuu rasuulkuna sala allahu alayh wasalam uu ilaahay ka sheegay min hayri taxriifin min ayri min hayri waxay ku tacalluqdaa yu'minuuna markii horeynu soo marrayna waa saasoo kale waxay rumaynayaan min hayri taxriifin yacni markaa bedelaaday beddelayaan la'aanteed ama xaal ay ka maran yihiin yacni markaa taxriif yacni khaaliina min ataxriifi xaalay yihiin iyo watactiili sidaa la yidhaha min hayri taxriifin yacni markaa bedelaad la'aanteeda ay bedelayaan bay rumaynayaan ama iimaanan oo min hayri taxriifin ama khaaliina min altaxriifi waaltactiili waaltakyiifi waaltamhiili macnuusaa u dhacay min gayri taxriifin bedelaad la-aanteed walaa tactiilin ka madhnaysiin macnaheeda laga madhnaysiinayo la-aanteed wa min gayri takyiifin qaab in loo sheegayo la-aanteed bay rumaynayaan iyagaan qaab u sheegayn oo odhanayn sifada ilaahay waa caynkeer iyo caynkeer aan odhanaynin walaa tamhiilin iyadaan sifooyinka makhluuqaadka aan ku shabbahaynin oo aan ku matelaynin ayay rumaynayaan afartaa umuroodba iyagoo ka madhnaysiiyey bay rumaynayaan ama ay ka maran yihiin bal hum lwasatu fii firaqi lummati waxay yihiin kuwa dhexdhexaadkaa weeye yacni ummadda markaa kooxaheeda ahlu sunnuhu iyagaa dhexdhexaad u aho u dhex ah kamaa ana haadihi lummata sida ummaddani hiya alwasatu ay tahay ta u dhexdhexaadkaa fi lumami ummadaha dhexdooda siday ummaddani u tahay ummadaha markaa dhexdooda mid dhexdhexaad u ah ayaa marka ahlu sunna waljamaacana firaqa ummadda ay dhexdhexaad ugu yihiin firaqa ummadda ay dhexdhexaad ugu yihiin sheikhu waxa uu tilmaamayaa ahlu sunna waljamaaca iyo firqatu naajiya inay isku mid yihiin halkaasna waxaa ka baxaysa dadka kala farqinaya firqa naajiya iyo ahlu sunna waljamaaca oo odhanaya waa kala laba qolo yacni markaa odhanaya taas yada ayuu markaa yacni hadalkooda oo sheikhu markaa khilaafaya una ku tegayaa inay isku mid yihiin oo ahlu sunnana iyagaa la yidhahdaa firqatu naajiyana iyagaa la yidhahdaa marka ummatu muxamed ummadaha dhexdhexaad bay u tahay waatuu ilaahay yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa waa ummad markaa yacni cuduul ah shayga cadliga ahi waxa weye waa dhexdhexaad yacni alxasanatu bayna sayi'atayn mutarif ibni cabdillahi ibni shakiir waa kii yidhi wanaaggu wuxuu u dhexeeyaa laba xumaanood buu u dhexeeyaa laba xumaanood ayaa shayga wanaagsani dhex yaalla deeqsinimadu waxay dhex taallaa looqornimo xoolaha la yska daadaadiyo iyo bakayltinimo labadaasay udhaxaysaa geesinimaduna waxay u dhaxaysaa miidaamada iyo fulaynimada ayay u dhaxaysaa labadaasay markaa udhaxaysaa marka waxa weeye shaya waxyaalaha wan wanaagsani laba marka waxa weeye xumaanood bay dhex yaalliin oo labadaasi waa ifraad iyo tafriid waa guluwi iyo taqsiir waa ka gaabin iyo waxa weeye ku talax tag labada midnaba markaa looma baahna in guluwi lala yimaado oo la talax taga looma baahna dadka qaarkood oo jahli ku sugan yahay oo juhaal ahi waxay doonaan jahliga ku sugan inay xoogaa ku dhammaystiraan yacni guluwi markaasaa waxa weeye si ay nuqsaantay dareemayaane jahliga ay ugu kabaan guluwiga ayay waxay ku dhacaan markaa talax tag badan oo umuuraha qaarkood ay ku talax tegayaan yacni taas iyadaaba marka waxaay ku kalifisa raddu ficil bay markaa taasi tahay nuqsaantay dareemayaan bay doonayaan markaa inay isku kabaan markaa guluwiga yacni taas yadaa doonayaan saas aawadeed cidda guluwiga ku dhacda dadka marka waxa weeye aanna cilmiga lahayn ayaa markaa u badan oo marka waxa weeye taas yadaa haalib u ah shaydaankuna waxa weeye qofka waxa la yidhi qalbigiisu uriya qalbigiisu ursada hadduu qalbiga qofka ka dareemo wahsad iyo caajis uu khayrka iyo ka wahsanayo wuxuu yidhahdaa iska fadhiiso ilahay waa kafuur raxiime maxaa ku luray waa toobad keeni doonta dib baad ka samayn doontaa yani waxa weeye dib baad markaa ka xajin doontaa dib baad ka toobad keeni doontaa dib baad khayrka kala iman doontaa dib baad ka baran doontaa dib baad ka cibaadaysan doontaa sanadka dambaad markaa si fiican markaa u cibaadaysan doontaa kan markaa caynkan iyo caynkan iska yee marka waxa weeye hadduu wahsi ka arko yacni wahsigii wuu la sii rakaabsanaya qalbigiisu ursanayaa qofkao hadduu ka arko markaa firinfircooni badan dee hadduu yidhahdo fadhiiso ka yeeli maayo shaydaanku markaa yidhahdaa hore u soco waa harsoo adiga meesha lumay waa har ka kac meesha waar hore u orod siduu hore ula ordayo ayuu xagga hore ka tuurayaa shareecadii isagu muraadkama laha inuu hor kaaga tuuro iyo inuu dib kaaga tuuro muraadkuu dariiqa markaysaga xaqaa inuu kaa tuuro weeye laakiin geesuu kaaga tuurayaa inay tahay orod inuu kugu dhaafiyo taraarto iyo inuu markaa waxaweeye fadhi kugu dhaafiyo iyo wahsan iyo caajis iyo waxaweeye markaa dib u ridiis yani waxaweye isagu ma kala jecla waxaweye waddadu inuu xaqa kaa ridu buu rabaa taas yada wey ahlucilmiga qaarkood sidaas yada ah ayay marka waxaweye yidhaahdeen waxaana filayaa cibaarada noocaas ah macnaheeda waxaa cabiray shekh yani markaa alcalaamatu bnu lqayim aljawziya alcalaamatu bnu lqayim aljawziya ayaa cibaarada noocaas ah macnaheeda marka iska laha marka ummaddani umumkii bay u dhaxaysay oo ummadda haddii la eego nimanka yuhuudda la yidhaahdo waxaa ku sugnaa jafaa fara badan oo ay xataa nebiyadii markaa waxa weeye laayeen intay ku dhiiradeen nebigi nebiyadii ay gacantaba ula tageen oo dileen oo nebiyada qaar bay dileen ummadda markaa waxa weeye yuhuuddu caynkaasay ahayd qaarkood saasaa ka dhacday kuwa kale kiristaanka yagana waxaa ku dhacay inay waxa weeye nebiyadii yacni guluwi ku sameeyeen oo ku talax tageen inay ku talax tageen ayaa ku dhacday yacni yuhuudda waxaa ku sugnaa inay waxa weeye shareecadii khilaafaan oo ay markaa taxriif sameeyaan oo ay beddelaan oo ay marka waxa weeye cibaadaadkii ka tagaan oo waxay doonaan sameeyaan kuwa nasaaradana waxaa ku sugnaa inay waxa weeye bidac iyo waxyaalo kale inay ku cibaadaystaan oo ay bidcooyin markaa rabbi ku caabudaan ummatu maxamed waa wasat yacni allah oo keliyaay caabudayaan oo cid kale caabudi maayaan waa ateecayaan rabbi iyo rasuulkiisaba sala allahu calayh wasalam waa ateecayaan rabbina markay caabudayaan waxay ku caabudayaan shareecadii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam bidac kuma caabudayaan bidac kuma caabudayaan waxyaalo fara badan yacni umuuraha qaarkood waa lagu adkeeyey yuhuudda yacni umuuraha qaarkoodna waa loo yasiro waa loo fudaydiyey markaa kiristaanka yacni ummatu muxamedna wasat baa markaa looga dhigay wasat ayaa markaa looga dhigay marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni ummadda ummatu muxamed siday dhexdhexaad u tahay oo ay cuduul u tahay qaar markaa yacni cuduul ah oo khiyaar ah oo wanaagsan yacni markaa siday u yihiin oo aanu guluwi iyo ka gaabin labadaba ay ka madhan yihiin ee bartay ku quman tahay wax waliba ay dhigayaan yacni cadliguna shay walba waa mowdiciisa in la dhigo sidaas yadaa weeyaane ayay marka ahlu sunna waljamaacana ay u yihiin firaqa iyo kooxaha ummadaha ummadda yacni kooxda yacni marka ugu dhedhexaysa ugu insaafkiiyo cadaaladana badan ee markaa shay walba bartiisa dhigaysa ayay yihiin wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atubu ilayk